jiraa tidii shaydaan baa leeshiinayaa badi waxay ugu eedeeyeen waxay yidhaahdeen shariikada jiri ah buu la heshiiyey jiraa tidii shaydaan baan leeshiinayaa si aan waddankayga wax ugu soo saaro dadkaygu baahi baa haysa soomaaliya oo dhan baahi baa haysa baahida waxaa lagula dagaalami karaa annaga oo isku xihan oo khayraadkayga ka shaqaysana jiraa tidii shaydaan baa leeshiinayaa madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cadda muuse xirsi ayaa shaaca ka qaaday in doorashada madaxtinimada puntland la qabanayo sannadda soo socota oo aan wakhtigeedii waxba iska beddelin waraysi uu siiyey b b c da isagoo haatan jooga dalka jabuuti ayuu ka hadlay arrimo badan oo ka jira maamul goboleedka puntland sida baadhista shidaalka iyo macdanta waxa uu jabuuti ku waraystay yuusuf xasan macalin oo weydiiyey rabshadaha ka taagan puntland ee afduubka burcadnimada iyo guud ahaanba nabadgelyo xumida ka jirta gobolkaasi wax u dhimaya cadda muuse waxa uu ku jawaabay run ahaantii nabaddu aad iyo aad bay intii dambe weliba sannad iyo bar aad ayay u xumayd maxaa jira dhibaatooyin badan oo bannaanka iyo gudaha nooga yimi ayaa jiray ciidanka booliiska iyo daraawiishta iyo shicib weynuhu nasiib wanaag hadda way garteen aad iyo aad bay uga shaqeeyeen waxaanuna joojinna awalka hore waxaanu ka fikeri jirnay dhaqaale iyo sidee loo sameeyaa laakiin waxaanu ogaanay haddaan nabadi jirin inaan waxba soconaynin marka olole xoog leh ayaanu qaadnay waxaanuna ku qaadnay burcadbadeeddii oo noogu darnayd maxaad ka qabateen burcadbadeeddii hadda burcadbadeeddii waxaan qabanaa ilaa afar boqol oo kilomitir hadda waanu shaqo fiican baanu ka qabannay meelo badan ay degganaayeen ayaanu burburinay oo ka qabannay shaqo fiican qaarkood waa xirxirnay imsaa la xirxira hadda ilaa afar iyo toban shan iyo toban rag waaweyn ah ayaanu qabannay xabsiyaday ku wada jiraan waxaa mahad leh shicib weynihii oo aad iyo aad noola shaqaynaya maxaa jira noloshii puntland waxa baabi'isay burcadbadeeddaas maraakiib wax soo qaadaa ma jirto doonyihii waana diideen waxa la arko waxay noqdeen cirkay isku dareen maantay halkiiskii bariidka ahaa konton iyo afar iyo ayuu marayaa noloshii oo dhan dad badan baa hadda puntland baahi inay u dhintaan mushaahar la-aan dhibaato badan baa jirta run ahaantiina waxay ku timi wixii noo imaanaya oo dhan oo baqaaya oo maxaa jira maalin la arko waa la leexsanayaa hadda markii dambe haddee waxayba u soo dhigteen doonyihii quutulyoomiga dadka u siday inay leexsadaan xoog baanuna saaraynaa awooddayada waanuna saarnay rag badanna waa ka qabannay raje intee leeg ayaad ka qabtaa marka in aad arrintaas ku guulaysan doontaan anigu waxaan qabaa si fiican baanu nabadgelyada puntland u sugi doonaa sidaanu hadda hayno oo ama shicbigaygu nala shaqaynayo ama ciidamadayda booliiska iyo dadweynaha oon isla shaqayno waxaan qabaa crime kasta inaanu waxaanu awood leenahay ku bixina hal oberation aanu samaynaba guul baanu hadda ka keennay wararka ka imaanaya puntland waxay sheegayaan nimankan maraakiibta afduubta inay doonyo dheereeya leeyihiin oo aad u hubaysan yihiin tiro badan yihiin dad badan ka kooban yihiin oo inay sahlanayn arrintooda marka waxaa laga muujinayaa inay adag tahay inaad soo afjartaan maxaa ka jira arrintaa haddee adduunka dowladihii naga waaweynaababa soo afjari waaye laakiin annagu waxaan kalsooni qabnaa inaannu afjari karno maxaa jira meela muhima haddaannu ciidamo dhigno boodad dhaadheereey waa hayaan lacagtii badnayd ay heleen doonyo dheereeyay ku soo gateen hub badan bay soo gateen laakiin waxoodu maadaama ay xaaraan iyo dhibaato ay shicbiga u geysanayeen waxba isma soo tarayaan waa helaynaa awal dhibaatadeedu waxay ahayd ma aanaan raadsan jirin hadda iyaga meeshii ay galaan baanu ka raadsanaynaa caalankana waa u bandhignay waana rajaynaynaa inay wax nagala qabtaan cadde muuse waxaa jira in muran muddo ka taagnaa arrimaha batroolka qodistiisa ee dowlad goboleedka puntland adigu maadaama aad tahay madaxweynihii puntland arrimahaasi haatan xaggee marayaan qodiddii shidaalka iyo baaristiisaba mahad ee baale intii aanu hadda joognay puntland toddobiyo tobankii hadda burburka waxaanu ogaanay puntland ama soomaaliya oo dhan wixii khayraadoo ku jira horta guusha uu weynay waa gaarnay degmo kasta ama tuulo kasta dhulka iyaga waa naqaanaa wixii ku jira marka u horreeya tan labaadna meel fiican bay noo maraysaa dagaal baa meel la arkaa kaga qaaday nin kastaba wuxuu dhigay intuu balaaqad soomaali leeyahay inuu nacambaareeyo been u sheego dawladihii u sheego dad kasta u sheego laakiin beenta raadkeeda waa laga daba tagaa waxaasoo dhanna ilaahay waa noo sahlay inaannu kala furno waxaannu qabnaa annagu afarta bilood shanta bilood sanadkan ka bacdi inaannu batolkayga soo saa waa soo saaraynaa wixii dhan dadkii riyada u malaynayay maanta ilaa saddex afar meelood baanu shaqooyin ka bilaabanayaa ma bilowdeen shaqadii marka oo waxaa la sheegaya baabuur badan inay yimaadeen oo shirkada qalab keensadeen oo haatan baaristii socoto bal yacni intay la eg yihiin shirkadaha qalabka shirkaduhu keensadeen intee lagu qiyaasaa hadda haddaan ku idhaahdo hadda jabuuti iyo abudabay ilaa saddex boqol oo contaynar baa naga yaal oo alaabtii sida haddana waa aragteen inta maraakiibtima alaabtii shaqadii u horraysay way bilaabatay adiga usbuuciyay soconaysaa haddee dhulka iyagana wax badan waa laga yaqaanaa ilaa kow iyo toban shan iyo toban meelood baanu insha allah waxaan rajaynaynaa inay shaqooyinka bilowdaan hadda kuwan waa soconayaan hadba meel baa la tegayaa laakiin shaqadeedu xooggeedu wuxuu bilaaban doonaa octoobar wixii ka dambeeya haddana waa bilowday dad hadda teknolojiya cusub weeye meeshii sanad la wadi jira hadda shan usbuuc lix usbuuc baa la wadaya marka shaqadii waa bilaabatay dadka dhibaatada idinku haya ama dawladaha oo aad ka qodi weydeen ama ka baari weyseen shiidaalka ood carab ku dhufatay yaa ka mid a may dad haddee soomaaliya oo dhan baa ka mid ah oo nin la arkaba warqad uu qoroo yidhaahdo meesha nabadi ma jirto waxaasu ma jiraan meesha anigaa leh dad aanba rabin dad badan baa jira hadda dhulkeenna soomaaliya dhibaatada u weyna jirta haddaad tuulo tagtid oo tidhaahda ceel baan kuu qodayaa marka hore wuxuu leeyahay aniga baadisi sidaa ceelkii biyaha aad ugu qodid marka iyo nin kastaoo wax qori yaqaanay oo badi raadiyey in uu joojiyo waxa shaqooyinka aan wadno annaga shaqooyinkayaga puntland ka socda soomaaliya oo dhan baa degan soomaaliya oo dhan baa ka shaqaysata mustariyagu waa international soomaaliya oo dhan nin aanu u diidno ma jirto waa jirtaa hadda kabacdi inaanu ninkii waddankayaga dembi ka gala inaannu qaban doonno waa goosannay laakiin annaga soomaaliya isku mid weeye shaqooyinkayagana waa la og yahay ninkii puntland yimaada waxaa jirtay cadda in muddaba muran idinkii dowladda federaalka idinka dhexeeya ku aadan qodista batroolka iyo sharciyadiisa oo baarlamaanka dowladda federaalkuna uu diiday ouna ansixin arrintaas hadda ma isla meel dhigteen waa isla meel dhignay madaxweynaha prime ministerka rag badan oo waxgarada waa u sheegnay war annagu shaqadii baanu baaraynaa wixii markii ay soo baxaan dowladda puntland iyo federaalka soomaaliya waa sheer baa jira sharci baa jira lagu kala baxayo sharcigaasaanu ogolnahay laakiin ninka ileh shaqada ha baarin kontonkii baan maqli jiray aabbahay iyo odayaashay dhihi jireen dhulkeennu waa janno soomaaliya o dhan batrool baan soo saaraynaa maantay anigu ma maqli karaayo in la yidhaahdo dib u dhig wixii sug badi waxay ugu eedeeyeen waxay yidhaahdeen shariikada jiri ah buu la heshiiyey jiraa tiriye shayddaan baan la heshiinayaa si aan waddankayga wax ugu soo saaro dadkaygu baahi baa haysa soomaaliya oo dhan baahi baa haysa baahida waxaa lagula dagaalami karaa annaga oo isku xiran oo khayraadkayga ka shaqaysana waxaad ka warantaa cadde dad badan ayaa doorashada soo socota ee puntland haatan olola wada iyadoon weli wakhtigii la gaarin adigu bal doorashadaas ma issharraxaysaa mise dadkaas ayaad u dhaafaysaa tartanka sidee wax noqon doonaan qiyaastaada salaalarka wakhtigeedaa la tukadaa marka hore anigu dad badan waxay leeyihiin waxbaa lagu darsanayaa sanooyin baa lagu darayaa aniga iyo maxamed cabdi xaashi madaxweynihii hore oo puntland si sharaf leh ayaanu ku kala wareegsanay siddeedda janaayo baan la wareegay siddeedda janaayo sanadka soo socda baa electionkii dhacaya demoqratisation baan wadnay constitutionkii baan samaynay waxyaalo badan baan samaynay waxaa haddana hortaagan keliya xaggii federaalka labada constitution sidii la isu waafajin lahaa laakiin si kastaba ha noqoto electionkii waa la samaynayaa maalinna ku darsan maayo dad baa beenta iyo afmiishaarisma wareejiya si ay waxaan jirin u sheegaan cadde waa ku darsanaya dawladdu waa ku darsanaya cabdulaahi yuusuf federaalka la wada ninna maskaxdayda anigu waxa weeye aan qabaa maalin ku dari maayo dhibaato baan u keenayaa haddaan shicbigayga idhaahdo waxbaan ku darsaday ma sharaxaysa aduu waxa salaadba waktigeedaa la tukan rag saaxiibadeeya oo sharaxaybaa waxaan ku yiri waryaaya caqli lacagtaa iska dhammaynine labada bilood oo u dambeeya waagii hore shan iyo toban beri markay ka hartay baan goostay haddana waxaan wakhtigayga aan goosanayaa marka maalmaha u dambaysa hadda inaan shaqadii wado weeye marka wakhtigeeday sugayaan bal ka warran arrimaha nabadda iyo dowladdii federaalka ahayd iyo xaaladeeda meeshay maraysa waad u jeedaa siyaasina waa tahay xogogaalna waad u tahay waxyaabo badan see muuqaalku siduu kula yahay iyo mustaqbalkuba haddee midda ugu horraysa oo noogu weyn waxa weeye ilaa aynu nabad helno soomaaliya hagaagi mayso soomaalidana mid baan u sheegayaa ayaamo dhoweed aad baan adduunka ugu wareegay meelo badan arrinta aan u wareegana wadciga dhulkeenna inaan ogaado ayaan rab shicbiga soomaaliya waxaan u sheegaa waxaynaan inagu qabsaninna noo qaban maayo heshiiska waxaa loo baahanyahay inay soomaalidu iska horato nabad intaasoo kumanyaal baa naga dhisay intaasaa bara kacay anigu waxaan u jeedaa hadda nasiib wanaag waa ku soo gaaray maalintii u dambaysay odayaashii iyo dadkii shirka waday aad baan u arkay inay rabaan in nabaddii laga shaqeeyo midda noogu weyn waxa weeye magaalo madaxdii oo maskaxdii waddanka ah hadday magaalo madaxdu degto anigu waxaan qabaa waddankao dhan waa degaya marka anigu weligay rajadaydu waxa weeye inay la heshiiyo oo baa rajadaydu tahay ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu shicbiga soomaaliyeed uu heshiiyo laakiin dhibaatadeennu waxa weeye kala qaybsanaan maanta qabiilkii baa toban firqo u kala baxay dhibaatadu taas weeye kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cadda muuse xirsi oo u warramayey wariyaha b b c da yuusuf xasan macalin wuxuuna warkaasi iyo waraysigaba uu ka dhacay magaalada jabuuti caasimadda jamhuuriyadda jabuuti